ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxauu magaalada muqdisho uu ka daafuray mashruuca badma kaas oo ka faa'iideysan doona kumanaan ka tirsan kalluumaysatada soomaaliyeed islamarkaana dib u dhis loogu samayn doono kaabayaasha muhiimka u ah kalluumaysiga dalka daafurka mashruuca waxaa kasoo qaybgelay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadda buluugga ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirada kalluumaysiga maamul goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiin kale mashruuca badmaal ayaa ah mid diiradda lagu saarayo taageerada bulshooyinka xeebaha iyo horumarinta maareynta kalluumaysiga guud ahaan dalka iyo isku xirnaanta iskaasitooyinka kalluunka ee dalka si ay uga faa'iideystaan kheyraadka badda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo daafuray mashruuca badmaal ayaa sheegay in lagu horumarinayo iskaashitooyinka kalluumaysiga iyadoona xooga lagu saarayo tayeynta qalabka xirfadaha kalluumaysatada kobcinta dakhligooda iyo guud ahaan kor u qaadidda kaabayaasha dhaqaalaha dalka gaar ahaan waaxda kalluumaysiga dalka sidaad sheegteen ilaahay wuxuu inagu manaystay waxa loo yaqaano badda ugu dheer ama longest coast lines in africa oo ilaahayna siiyey oo aynu haysanaa waa run inaan haysanno oceaniska hareeraheenna ka jiraayay mid walba waxaa ka buuxa opportunity ayaa ka buuxa oon haysanaa laakiin haddana sida aad og tihiin muddo dheer waxaasoo dhani waxa weeye waa antapin oo lagama faa'iidaysan waa resource meel iska yaalla oo aan cidna ka faa'iidaysanin waa ama haddaan ka faa'iidaysanno aan inta ugu yar ee wax laga faa'iidaysto aynu ka faa'iidaysanay siday wasiiradii hadda ka hadlaayeen iyo akhyaartii ee hadda halkan iga horrayso marna ma halmaami doono nin ambassador ah oo former ambassador ahaa war uu mar ii sheegay oo ahaa waxa ugu murugada badan ee wuxuu dhahay aan anigu arko waxa weeye inaan arko kalluunka soomaaliya oo duqnimo u dhimanaya da-un intuu gaboobo iska dhimanaya isla markaana muwaadiniinta soomaaliyeed ay faysgaraynayaan gaajo iyo nafaqadaro waa laba arrimood oo aada iyo aad ii dhibtuu dhahay markaan arko ninkaasi dabcan soomaali ma ahayn laakiin nin soomaalida jecel oo ambasador ayuu ah maanta mashruucan badmaal wuxuu inoo sheegayaa inay inaan dhahno no more taas inay sii socoto sax maaha